barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddeeda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska africa
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca bisha augustna waa afar iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotiinaya anigu waa sahre ciidle nuur iyo xuseen bare aadan
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid a qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee wax ka baran jiray jaamacadaha dalka yemen oo haatan ku sugan magaalada laascaanood oo ka sheekaynaya waayaha ay ku sugan yihiin iyo noloshoodii dalka yemen aniga dhalinyaro kale soo soconna ayaan maqaaxi soo galna marka saa waxaan dalbana waxaasina cunto ka dalbada maasaa cuntadii waxaan ku dhahnaa garan weyn meesha waxaa yaalo markaa kalluun iyo waxaa yaalo digaag waxaan laga cuni maayo maasaa waxaan idhi waaxid indabaxar muluq muluq muluq waxaan uga jeedna markaa kalluunka uga jeedna carabkii markii wuu fahmay muluq muluqda iyo gacantaan siinaga
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mida dhallinyarada ka shaqaysa dekedda magaalada boosaaso oo qaarkood ay sheegeen inta ay shaqadaasi ku jiraan inay bartaan afta afka urduuga qadara garaamku ayaa bi boosaaso mee u barkeliye koy samjaanegeliye daruurad koyniita qof walba wuxuu qalbigiis kashtin u barto hadduu u baahdo wuu ku baran karaa haddeer doonta afuushid naftirkaayad waa kaaga faalloon karaa adiga laanjkeliye u bar abi ayaata amloko wastaageliye haddeer adigoo doonta saanaba aniga waraysanaysa afintii baan kuugu sheegay adiga hataa ma ogid
heesoo kala duwan ayaan sidoo kale idiin haynaa oo aad barnaamijka ku maqli doontaan kalgacal dhabooda dhaqashada ilaashu wada dhalashadeyni gisna aan u dhaafini wada dhalashadeyni
qodobadaasi iyo warbixino kale oo xiiso badanba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobada warka dunida dhulgariir xooggan ayaa saaka subaxnimadii ka dhacay bartamaha dalka talyaaniga dhulgariirkaasi ayaa dhaliyey khasaare aada u weyn waxaana ay wararka hordhaca ahi sheegayaan in tirada dadka ku dhintay ee ay kor u dhaafayso labaatan qof dhulgariirkan oo maanta dhacay ayaa cabirkiisa lagu qiyaasay lix hegtar amaba magnitiyud oo ah cabirka lagu qiyaaso dhulgariirka awoodda dhulgariirkaasina waxaa la sheegay in ay dhararan tahay oo ay ku dhowdahay meel aan ka fogeyn caasimadda waddankaasi ee rooma meel boqol iyo konton kilomitir u jirta halka dhulgariirkaasina uu ka dhacay aanay caasimadda aada uga fogeyn wararka ka imanaya dalka suuriya ayaa sheegaya in qaar ka mida mucaaradka dalkaasi ee taageerada ka hela dalka turkiga ay qabsadeen magaalada kiklijiya oo saddex kilomitir u jirta magaalada kale ee xarables taasi oo aan ka fogeyn xadka suuriya iyo dalka turkiga ciidamadaasi ayaa jabhadaasi ayaa waxay meesha ka saareen kooxdii daacish oo halkaasi hore u haysatay wakaalada wararka ee dalka turkiga ayaa sheegaysa in qaar ka mida ciidamadaasi ay qabsadeen gudaha magaalada iyada oo toban dabaabadood oo kuwa turkiga ay gudaha u galeen dalka suuriya
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington barnaamijkeenna dhallinyarada maanta magaalada laascaanood waxaa haatan ku sugan qaar ka mida dhallinyaro soomaali ah oo ka soo cararay colaadaha dalka yemen kuwaasi oo markii hore wax ka baran jiray jaamacadaha dalkaasi ku yaala haddaba wariyaha v o eda laascaanood cabdikariin olol ayaa la kulmay qaar ka mida dhallinyaradaasi waxaanu ka waraystay xaaladooda waxaanay hadalka ku bilaabayaan jaamacadihii ay dhigan jireen ee dalkaasi yemen
magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa soo gaadhay dhallinyaro aada u fara badan kuwaasoo ka yimid waddanka yeman xilligii dagaaladu ay ka dhaceen waddanka yeman ayaa waxaa wax ku dhigan jiray dhallinyaro kala duwan kuwaasoo jaamacadaha waddankaasi ku yaalla wax ka baranayay dhallinyarada iyagoo waddanka yeman wax ka bartay ayaa waxay u ahayd fursad aada u wanaagsan oo ay waxbarasho wanaagsan ay ku helayaan qaabkii dhallinyaradii halkaasi ugu nooleed iyo siyaabihii ay dhallinyaradu uga shaqaysan jireen ayaa waxaa nooga waramay bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la cabdisalaan axmedar waxaan ka yimi dalka yemen baa wax ka baran tiray jaamacad marka jaamacadda ardayda waxaan u kala qaaday laba qeybood qeyb waxay ahayd qeyb yaman dhexdeeda iyagu kasoo dhammaystay iskoolka oo kadibna waxay ka mid ahaayeen sidoo horeba dowladda yaman iyo soomaaliya ayaa waxay bixisaa boqolkiiba boqol arday ah labaatan waxaa laga soo xulaa dalka gudihiisa oo soomaalida iyagu degan boqolkiiba sideetanna gobolada soomaaliya laga soo qaado ayagu kusoo dhammaysta secondary-ga marka labadaa qeybood baa ardaydu cabdikariim u kala baxsaneed bal waxaad iiga sheekaysaa qaabka dhallinyaradu ahayd iyo markii hore intaan dagaalada u ka dhicin iyo waxyaabahay dhigan jireen iyo bal iiga sheeg bismillah cabdikariinow dhallinyaradu qaabka igu nooleed waxaa ka mid ah kuwa marka kuwii sikan ku jiray waxaa saameeyey dagaaladii iyo waxfoodooyinku wixii ka dhacay kadib maadaama iyagu ay haysan meelay iyagu ku baxaan ama ku socdaan ama ku degaan dhibaatooyinka ugu waaweyn ee soo gaarna waxaan dhihi karaa waxaa ka mid ah markii dowladdu dhacday jaamacaddii way isxidhaysaa oo jaamacadda hadduu ka cuni jiray qofku garaamka ka cuni jiray waxaas oo dhan way istaagayaan kadibna ardaygu wuxuu go'aansanaya inuu wadankiisa loosoo loo soo celiyo ama in soomaalida uu cararo inta mataqaanaay go-aan ama xal wadanka gaari uu la noolaado marka dhibta ugu weyn waxay jaamacadihii oo la xidhay ku noolaa ardaydaas soo gaadhay kuwii kale labaatanka boqolka labaatanka ka mid ahaa ardaydu ka mid ahaana iyaguna faamilkooga la soo qaxeen intii soo qeexi kartay intii joogi karaysana iyagu waxay u qaxeen dharka xuduudaha oo sida sacuudiga kale xuduudkeeda tageen sida cumaan oo kale marka ardayda waxaan dhihi karaa weliba kuwa boqolkiiba sideetan ka mid ah Soomaali Kenya ayaa aad ay dhibaato u soo gaadhay sida weyn u saameeyay een waad oran karto een waad dareemi karaysaa sida wadanku idiin ahaa balka war Ee, cabdikariin oo marka hore wadanku wax- wuxuu ahaa wadan system leh oon tusaale ahaan haddaan kuu sheego een, qofka soomaaliga laba qaybood baa kuwa een, ku jira xeryaha qaxooyntiga oo kaarka qaata iyo kuwa ku jooga fiisayaasha iyo baasaboorada een, kuwa ku joogay fiisayaasha een, iyagu markii dowladdu dhacday fiisiin oo ka dhacay kadibna waxay noqonaysaa een, qaabka uga baxaya inay noqoto qaad een, qaab een, daadgureena ama in masaacidaad la dalbo waayo een, iyaga waxa- waxa ku joogeen walba system een, nidaam ay ku joogeen maadaama systemkii nidaamka ka dhacayna hadhow markii een, jaamacadahoogi waxay usoo noqonaya systemkii oga hore waa la bedelayaa waxbaa iska bedelaya bal iiga waran adigu jaamacaddee baad dhigan jirtay marka ay sida nabadgelyada ee wadankaasi aad wax uga baran jirtay Een, bismillah anu jaamacaddan dhigan tiri waxaa kamid waxay ahayd jaamacadda xadarmood alculuum technology Een, jaamacaddu waxay ahayd jaamacaddu een, weyn bay ahayd faracyo badan oo kale gobolada een, een, yaman marka een, jaamacaddu faraceeda ugu weyn wuxuu ku yaalaa xadarmood jaamacadda anu waxaa ka dhigan tiray een, qeybta petroleumka marka hore ku bilaabay kadibna xaaladda markii adkaatay waan iska joojiyey oo waxaan qaatay laba sana ku xidhay Een, insha allah hadeertan rajo weyn baa ka qaba haddii yaman hagaagto ama een, ama meel kale uu u tegi karo haddaan ka helo een, scholarship marka rajo weyn baan rajeynaya insha allah waxyaabaha sheekooyinka xiisaha leh ee aad yaman kala kulantay intaad bal iiga sheekee aad wax ka dhiganaysay cabdikariinoo waxyaalihii igu qosolka badnaa waxaa ahay markii aan ku cuso meesha maadaama carabiga qofku aqoon waxyaalo badan ba een, luuqadda oon aqoon waxyaalo badan baa ka qosliya maalin baa waxaa xasuusta annago maqaaxi maalin aan- aniga dhallinyaro kale soo soconna ayaan maqaaxi soo galnay markaasa waxaan dalbana waxaan sinay cunto ka dalbada maasaa cuntadii waxaan ku dhahnaa garan weyn meesha waxaa yaalo markaa kalluun iyo waxaa yaalo digaag waxaan laga cuni maayo maasaa waxaan idhi waaxid indabaxir muluq muluq muluq waxaan uga jeedna markaa een, een, kalluunka uga jeedna carabkii markii uu fahmay muluq muluqda ayaa gacantaan siinay kadibna qosol intuu la dhacay buu yidhi fariista halkaasuu noo tilmaamay dhallinyaradu aad iyo aad horta haddii wax loo qaban lahaa aad iyo aad buu dadaalaysa- u dadaalaysaa marka dhallinyaradu waxaa dhilan Een, ee, wadankii yaman aad joogtay een, dhallinyaradu gooba ay isugu iman jireen waa kala carareen dhallinyaradii wax ka baranaysa ka waran meel kasta way kaala soo hadlaan
haa waxaa ka mid ah in dhalinyaro badan markii een, een, dhaceday dowladdii ay ku sab- sababta ay koowaad ku noqotay in dowladdu maadaama dhacday inay sii dabaashaan oo waddamada jaarka qaar galaan qaarna ay libiya maraanba suud intay ka tagaan yeman ay xuduuda magaalada oo xeebeedka yeman ka mid a ka tagaan oo suudaan galaan Een, kadibna halkaasay sii maramaran kasi dhigtaa ama suudaan ama een, libiya ardaydaas saabeyn weyn bay ku yeelatay sidoo kale een, cabdikariin oo een, dowladdii dhacday yeman marka cabdikariin wax- waxaan kaloo ku arkay aan kuu sheegi karaa dadka yamanta waa dad jecel een, mataqaanaay een, dadka soomaalida ah aad iyo aad isu dhaweeya oo dhaha waa walaaladayo soo dhowaada wadanka waa wadankiina labaad saasaan cabdikariin kaaga sheegi karaa
waxa uu ahaa mid ka mida dhallinyaro soomaali ah oo ka yimid dalka yeman iyagoo halkaasi jaamacada ka baranayay markii dagaaladu dalkaasi yemen ka dhaceenna dib ugu soo noqday dalkooda hooyo haatana ku sugan magaalada laascaanood waxay u waramayeen wariyaha v o eda cabdikariim olol
qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso ayaa ka shaqeeya dooniyaha kala duwan ee arrimaha ganacsiga u yimaada dekedda magaalada boosaaso qaarkood waxa ay u qaabilsan yihiin rarista iyo dejinta alaabooyinka ay keenaan doonyahaasi dhalinyaradan ayaa qaarkood isku daya in ay bartaan afka urduuga si ay u fahmaan shaqaalaha duuniyaha oo u badan hindi iyo bakistaani wariyaha v o e da ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay qaar ka mid a dhalinyaradaas dhallinyarada ka xamaalata dekedda magaalada boosaaso aan ku booqday iyagoo ku guda jiray shaqada dekedda ayaa dhallinyaradaasi waxay ii sheegeen inay ka raadsadaan nolol maalmeedkooda waxayna sidoo kale aad u barteen luqadda urduuga si ay u wada fahmaan dhallinyarada kale ee doomaha ama maraakiibta saaran waa kuwana qaar ka mid ah oo dhallinyaradaasi aan ka waraystay arrimahani
يوسف محمد أحمد بليل أنا نستين واليوم aliyom waxaa ka mid tahay dhallinyarada magaalada boosaaso gaar ahaan dekedda maxaa qabataa ونليا يا دبابك دو دويان كشغ استهندي ده waxaa liyoqtulyoonki waxaasan ka raadsan wax dhibaataan uma geysan iyagana alxamdulilah rabbil aalamiin hadeerna doon baa naga degtay taasaan ka walwalsanaa keliya maxaa marka waxaa qabata dadku sheeg waxaan qabanaa doonyaha hindida waxaas oo magaalada uga baahan yihin baan ugu soo gadnaa hadhowna waxaan u baahanay bayna siiyaan marka ma jirtaa ee, shaqo kale oo aad ka qabato intaad saaran tahay marka inaan sii raacno mooyaane oo d- baxri ahaan marmar aynoo kaxaystaan wadamadan la aadno hindiya iyo cumaan iyo yaman iyo meelaha inaan mar la shaqo ahaan u raacno waka Ee, shaqo kale oo aad ka qabato ma jiraa oo dheeriya oo magaalada ku haysan may ma jiraan bal ka waran magaalada ugu xirantay degada boosaasood bal ka waran haye shaqada magaalada iyo shaqada dekeda gaar ahaan ma- ee doonta saaran tahay wallahi alxamdulilah aad iyo aad bay u fiican tahay nabadda amniga darteeda waxaas oo dhan noogu yimaadee ma garatay tii xamar wataa kaga soo cararna taas amnigaas haddii ilaahay noogu soo celiyo shaqaynaysa marka saddex iyo toban sanaan ka shaqaynayay saddex iyo toban san deged la mida weli ma soo marin waa ka amnigeedii iyo nabad ahaanteedii iyo si laisku kala dambeeyo inkasta waxaa la kala cuno laakiin kala dambeyntii amniga qaaliya lacag la siisan karina ha halakana xaggaaga uga soo carta halkan noo yimaadee baa jiraan nacam oo xamar ka yimaadeen waa ka anaa ka mid ahba bal waxay iga wartaa tahriibta ka waran tahriibtu haddeer alxamdulilah rabbil aalamiin sidii hore uma ahan dee haddeer way ka joogsatay nimankii tahriibta wax dhibaato iyagana noo geystaanin ma jiraanin badibadda ilaah waa weyn tahay inta ummad ilaahay ka rasaqan waa ummad badan inta maraakiib ku jiraan ma cadna walaa xisaabna saas ay tahay alxamdulilah ilaahay baa haddana ummaddii ku kala rasaaqa maasha allah aad iyo aad bay waddanka dalka gobolka puntland ugu wacantay noloshaada maxay ka bedeshay mase shaqadan halka shaqo ahaan nolosheeda wax weyn bay ka bedeshay amni ahaan nolos kuwaalti ahaan si u noolaan jiray welwelkii halkaa marka hore aan ku haystay halkan se hadda ugu noola laba cali iskuma dheere alxamdulilah ilaah waa mahadalay amniga kan puntland maantaan ku noolna
meesha magacaaga
axmed maxamed cabdi oo kabtan ku magac dheer baan hay maxaa dekeda ka qabataa Ee, xamaal baa hay maxaa ka xamaashaa waxaa ka xamaal shidaalka oka fuustooyinka aa shaqada oke weeye oo kala dhacaysaa oo ku lalanna kolley ee, waa waa kuwaas kaga lalannahay de waxa weeye rafaad waa jiraase laakiin ee, nolol maalmeedka iyaga waa ka dabarnaa waa wuxuuna waa naga culus yahay waana shidaal laba boqol iyo labaatan ke- litir baa ku jira ana lixdan kiilo baan ahay marka waa maaraynaa adu saa u maaraynaba dee wadankaas waxa weeye bilaa shaqa shaqa shaqa dhaantama wey oo ku qanacsanna Een, een, siyaabo badan baan u dabarnaa wanka oo nolol maalmeedka iyaga ah inta guriga iyo tan een, aniga waa iskaga faakidaysanayaba oo ku qanacsanahay haa. shaqa la'aani ma jidho mid layska gurtaa baa la rabaa mid layska gurtaana wadanka ma taallo bal luqadda aad isku aad ku fahanto nimankan la waa shaqaysa luqadda urduga aan kula shaqaysanaa luqadda urduga aan ku baranay degada booso bal saa ku baratay marka waxaan ku baranay baahi iyo rafaad iyo kalluunka usoo jilabna unbaa noo bartay mooyaane wax kaloo ziyaada aan dherig aan ku baranay ma jiro bal luqadooda ka waran wallaahi luqadooda waa luqad aad iyo aad u dhib badan laakiin haddii aad baahida haddii ka habtan badato wax walba waa ku baranaysaa qofku wax ba- wax baran waa baahida waa kaas imisaa ku baratay marka wallaahi muddo sanad waa ku bartay inkastoo lacag lagaga socon luqadda barashada taa maanta alxamdulilah rabbil aalamiin anigoo ku hadlaya doonta saara maanta adiga iga waraysanay oo taa raba inaan kaaga turjuma asiga waa kaa bal dad badan baa waxay leeyihiin afindigu aad buu u adag yahay dhallinyaro badan Nationality ahaan baana kaga qabsanaa shalata ahaan kuwa isku wada afgartaanin kulli markii luqadaha oo dhan waa kala gaar laakiin hal luqad bay caalam isku wada gartaan iyagu naftirkooda hashaa luqad baa ilaahay anaga noo fududay bal wax yar waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ee afhindiga si dhallinyarada kale ay ugu dhiiradaanadaan in luqad kasta la baran karo bal waxaad eh, noo uga warantaa eh, doontii baa saarannahay eh, hadda waxaan joognaa halkan bal noo faahfaahay hadeer garam ku ayaa abii boosaasame u barkeliye koy samjaanegeliye daruurad koyniita qof walba wuxuu qalbigiis gashtin u barto hadduu u baahdo wuu ku baran karaa hadeer doonta afuushid naftirkaayad waa kaaga faalloon karaa adiga laanjkeliye u bar abi ayaata amloko wastaageliye adeer adigoo doonta saanaba aniga waraysanaysaa findi baan kuugu sheegay adiga hataa ma ogid waa kaas dhallinyaro badan maxaa wallaahi waxaan leeyahay dhallinyarada badan maanta jaamacadaha hindiya oo u shaqatay naftirkooda hordooga laazim ayagaysa ku hadlin kuma shaqategi karaan marka aad iyo aad baa ugu dhiirigelina biib ayaa la yidhaha saaxib Haye, biibaye maxaa dekada ka qabataa dekada waa ka shaqeeyaa saaxib dekedaasaan ka shaqeeyaa
shaqadeeda doonyahaas iyo hindidaas iskala heshaa afkoodaan aqaana ma fahamtid waa ka marka maxay ku siiyaan naafto iyo lacag iyo waxaan ka heshiinaan ka qaadaa wallah xalo ugu dambeysa xaraas ka baxataa lo baan ku dhex jiray naaftaan qaata waa ka saasoo kala dhacaysaa dekada waa rab shaqadeennu waxa weeye doonyahan ka shaqaynaa kalluunka oon qabannaa qudaartaan u keennaa siifadaan u keennaa waxay rabaan ay bannaanka uga baadaan ma u soo qaadnaa hadhowna lacag baan faa'iida aan ku leenahay iyaga ayna siiyaan xalaalnoo fahantaa marka eh, hindidaas oo dekada boosaaso eh, doonyaha eh, ka shaqaysta wallaahi bilaahi doonyaha saan ugu dhex jirna baan afki barnay saan ugu dhex jiray afki bartay kabacdina ayaga baan isfahnay wixii doonyihii hadda doonyaha ka shaqeeya waa bartay ma fahant waa ka haa doonyaha aan u qaban jiray kalluunka ma fahant dhallinyarta dhanna kalluunka doonyaha u qaban jiray afka qaar baan yaqaana af baana qaar baa aqoon
wahagaakaasi wuxuu ahaa mid ka mida dhallinyarada ka xamaalata dekeda magaalada boosaaso oo waxa ay u waramayeen wariyaha v o eda boosaaso yuusuf maxamed yuusuf iyagoo ka sheekaynayey sida ay u barteen afka urduuga oo ay sheegeen in ay barteen amaba ay ka barteen dadka ka shaqeeya doonyaha magaaladaasi boosaaso badeecooyinka kala duwankeena oo muddadii hore ay waayeen wax u kala turjuma markii dambe se ay dani ku qasabtay iskuna dayeen inay afkaasi bartaan balse haatan sida ay sheegeen ay u suurto gashay inay fahmaan kuna hadlaan luqadda waddankaasi indiya amaba bakistaan lagaga hadla ee urduuga haatan waa heesta wada dhalasho waxaa qaadaya fanaanka cabdirasaaq anshax
kalgacal dhabooda dhaqashada ilaashu Ah, wada dhalashadeenni gisna aan u dhaafini wada dhalashadeenni gisna aan u dhaafini kalgacal dhabooda dhaqashada ilaashu wada dhalashadeeni isna aan u dhaafini wada dhalashadeeni gesna aan u dhaafini anaa kula neceb dhibto anaa kula neceb dhibto dhegxumadooyin goornaaba adi dhaawac kugu noqon anaa kula neceb dhibto ana ana kulan xibibtu dhegxumadu igoornaba adi dhaawac kugu noqon dhayalhaw malayn aa wada dhalashadeeni dhayalhaw malayn wada dhalashadeeni axdigana handheeli axdigana handheeli axdigana handheeli axdigana handheeli dhayalhaw malayn haa wada dhalashadeeni dhayalhaw malayn wada dhalashadeeni axdigana hadheelin axdigana hadheelin axdigana hadheelin axdigana hadheelin
codka fanaanka cabdirasaaq anshax ayaan intaas ku dhaafay halkuu idinka imanayna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhawaatiin xubintii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horayno golwadaha kooxda kubadda cagta barcelona claudio bravo ayaa waxa uu ku dhow yahay in uu heshiis la gaaro naadiga kubadda cagta ee manchester city kadib markii gelinkii dambe ee talaadada uu golwadahaasi gaaray magaalada manchester halkaasoo la sheegay in tijaabo caafimaad oo ugu marayo naadiga kubadda cagta manchester city tani waxay ka dambaysay kadib markii bib gardiola oo ah tababaraha cusub kooxda kubadda cagta manchester city uu u arkay joe hart golwadihii xulka waddanka ingiriiska islamar ahaantaasna dooqii koowaad ee manchester city ahaa inuusan ahayn dooqa koowaad ee manchester city hadda iyo wixii ka dambeeya uuna ka fasaxan yahay naadiga city oo uu koox kale raadsan karo claudio bravo oo sidoo kale isagu aanu la dhacsnayn in uusan boos joogta ay ka helen kooxda kubadda cagta barcelona maadaama isaga iyo terstehenka waddanka jarmalka u dhashay oo tababara luis enrique isku bedeli jiray ayaa waxa uu hadda rajo wanaagsan ka qabaa in naadiga kubadda cagta manchester city uu wareego johad oo sagaalaabaatan jira ayaa waxaa si weyn u danaynaya kooxo ay ka midkihiin brusher dortmund iyo f c sevilla ee wadamada jarmalka iyo sbain ka kala dhisan hase yeeshee isagu waxa uu sheegay inuusan doonayn in kooxahaas midkoodna uu ku biiro clodia bravo oo soddon iyo saddex jira ayaa waxa uu xulka waddanka chile kula soo guulaystay labadii koob ee ugu dambeeyey coba america oo labaduba ay argentina ka qaadeen dhinaca kale iyadoo isreebka champions leaguea uu jiray ayaa naadiga kubadda cagta f c borto waxa ay ka adkaatay naadiga kubadda cagta es roma kadib markii sidoo kale roma ay ku dhammaysatay ciyaarta intii ay socotay sagaal qofood sidoo kale kooxda celtic ayaa u soo baxday champions leaguea iyadoo manchester cityna ay caawa ciyaari doonto rajo wanaagsanna ka qabta inay champions league usoo baxdo maadaama lugtii hore ay shan gooli waxba ku soo badisay weeraryaenka kooxda kubadda cagta bayan liverkusen ee waddanka germany iyo xulka waddanka mexico khavier hernandes ayaa la sheegayaa in laba toddobaad uu ka maqnaan doono naadiga kubadda cagta bayan liverkusen hernandes ayaa gacanta ka dhaawacmay kadib markii uu ka soo dhacay jaranjaro waxaa sidoo kale ciyaaryahankaasi waddanka mexico u dhashay meesha laga saaray inuu ka mid noqdo ciyaaryahanada naadiga bayan liverkusen u matali doona kulanka ugu horreeya ee sabtida ay naadiga kubadda cagta bayan liverkusen la dheli doonto brusia menshengladbach iyadoo waddanka mexicana uu uga maqnaan doono isreebka koobka adduunka oo waddankaasi ula ciyaari doono waddanka el salvador dhegaystayaal xubintii ciyaarahan halka aynoo joogto
sbortiska waxaynala socodsiinayay jamaal axmed cusmaan halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatan xuseen barre aan weydiiyo qodobadii wararka ugu doorka roonaa inuu qaar ka mid ayna xasuusiyo mahadsanid saara dhulgariir xoog badan ayaa ka dhacay bartamaha dalka talyaaniga dhulgariirkan ayaa dhaliyey khasaare aada u weyn waxaana wararka hordhaca la soo gaaraya sheegayaan in tirada dhimashadu ay marayso labaatan qof dhulgariirkan oo ka dhacay dalka talyaaniga ayaa lagu qiyaasay in uu yahay cabirka rikhtarka ee lagu qiyaaso dhulgariirada lix rikhtar awoodda dhulgariirka ayaa laga dareemay caasimada roma oo boqol iyo konton kilomitir u jirta halka uu dhulgariirku ka dhacay madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa safarkiisii ugu horreeyey ku tegey maalintii shalay magaalada gobolka louisiana ee ku yaala koonfur bari ee dalkan maraykanka halkaasi oo ay daadad xoog badan ay ka dhaceen madaxweynaha ayaa u sheegay dadweynaha in ay dowladdiisu si aada u taageersan tahay islamarkaana ay awoodda saari doonto sidii loo badbaadin lahaa hay-adda dalka maraykanka u qaabilsan dhinaca gurmadka degdega ayaa sheegtay in in ka badan boqol iyo shan iyo toban kunoo qof ay dalbadeen in ay dowladda federaalkii taageero maaliyadeed siiso waxaanay hay-addu sheegtay inay ilaayo haatan gacanta ay ku hayso boqol iyo toddobiyo labaatan milyan oo dollar oo kayd ah in ka badan toddoba boqol oo guri ayaa la sheegay in dadkii u deganaa ay ka baxeen oo ay si kumeel gaadha meelo kale iyo hoteelo loo dejiyey wararka ka imanaya dalka suuriyana waxay sheegayaan in qaar ka mid a mucaaradka dalkaasi ee jabhadaha kasoo horjeeda maamulka bashaar al asad ee ay taageerada siiyaan dowladda turkigu ay qabsadeen tuulada lagu magacaabo kiklijiya taasoo u dhow xadka ay wadaagaan suuriya iyo turkigu waxaana ay wararku sheegayaan in markii ciidamadaasi oo lagu magacaabo al-jeish ulxur ay saddex kilomitir gudaha u galeen dhulka dalka suuriya halkaasi oo ay ka saareen kooxda daacish oo meesha haysatay wakaalada wararka ee turkiga ee anadol ayaa waxa ay sheegtay iyadoo kasoo xiganaysa ilawareedyo dhinaca militariga ah in in ciidamadan taageerada ka haysta dalka turkiga la siiyey taageero dhinaca cirka iyo dhulka ah iyada oo toban dabaabadood ama taangiyada dalka turkigu ay gudaha u galeen dhulka suuriya halkaasi oo ay rasaas isweydaarsadeen kooxda daacish qaar ka tirsan ciidamada kumandoska ee dalkaasi turkiga ayaa iyaguna taageeray ciidamadaasi ama jabhadaasi ka dagaalamaysa dalka suuriya wakaalada wararka ayaa turkiga ayaa sidoo kale sheegtay in ay dagaalku gaadhay ilaa iyo magaalada xarablis halkaasi oo ay doonayaan in laga saaro kooxda daacish oo halkaasi haysata
mahadsaned xuseen bare aadan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee v o a washington haatanna dhinacii heesaha ayaynu mar kale ku nasanaynaa
codka dabacsan ee fanaanada sahre axmed cabdilaahi sahre ilays ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacadeedii duhurnimo ee dhallinyarada maanta intaaynu mar kale kulmayno waa xuseen barre iyo sahre cidnoo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you.